madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed mudane cabdiasiis xasan maxamed laftigire yana qaabili wafduus hogaamiyow madaxa ankasaray hay-adda u n h c r ee soomaaliya qaabiraado madaxweyne laftigire iyo kuu helayin wasiirka wasaaradda gargaarka iyo maareynta masiibooyinka koonfur galbeed gudoomiyaha guddiga barakacayaalka koonfur galbeed iyo mas-uuliyiin kale yana kulansholagu ka hadli arrimaha barakacayaalka halka waara isbedelka cimilada iyo sidii dadkireeda dajowlanka suubii lahaye gudoomiyaha guddiga barakacayaalka koonfur galbeed cabduqaadir ali watiin yana kulanka kureedka werbi walyaabay lagu ka hadli kulanka waxaan maanta warbixin gaaban aan ka bixinaynay dhibaatooyinka ka jira oo ah magaalada baydhabo oo ah magaalada ugu weyn ee ay hoostigarayso ama ay hayso qaxootiga ugu tiro badan oo ah tirada oo pobulationka ku nool kala barkiisii waxaa ah qaxooti kuwaasoo ay ka soo hayaameen dhibaatooyinka iyo amni darada oo ka jira dalka oo ay ku noolaayeen meelihii ay dalagoodii iyo beerahoodii ay ku falan jireen taasoo sababtay inay dib ugu soo naqdaan oyna yimaadaan magaalooyinka waaweyn oo gacanta dowladdu ku hayso si ay u helaan nabadgelyo iyo nololba haddaba ninka madaxa unscr la kulankiisii maanta wuxuu ah la kulan rasmi ah oo madaxweynaha isagoo u dhabagalayo xaaladaha ka jiro ee abaaraha iyo dhibaatooyinka barakacayaasha taasoon hadda aan socod ku aadi doonno meelaha qaxootiga ee ee xeryaha ku yaallo oo segshanadaasi si uu ugu kuurgalo noloshooda iyo xaaladda ay ku nool yihiin ama ay ku sugan yihiin meelaha ay ku soo barakaceen taasoo hay-adda qaramada midoobay u n s c r oo ay mar waliba ay la tacaasho dhammaan waxyaabaha dhibaa dadka qaxootiyada hay-adda ah qaxootiga u qaabilsan oo dadka soo barakaca iyo kuwa dhaadhaab u barakacay ama dalka debaddiisii oo ay ayagu number one ay ka yihiin oo ay gargaarna ay u fidiyaan waxaana xafiiska guddiga qaxootiga iyo barakacayaasha dowlad goboleedka koonfur galbeed isagoo uu garabsanaya dhammaan hay-adaha dowladda ee dowlad goboleedka koonfur galbeed oo ay wada shaqaynta ku wada dhexayso taasoo u suurtagelisay in shaqadii annaga lanoo igmaday inaan u qabanno sidii loogu talagalay oo aana u filinno waxyaabaha aasaasigu ah bulshada dhammaan bulshadaasi dhibaatooyinka iyo taagdarrida haysato waxaan u samaynaa qayladhaan oon ugu samayno dhammaan hay-adaha gargaarka oo dhan kuwa u n-ka kuwa caalamiga iyo kuwa maxalligaba si gargaar fidsan loo siiyo kuwaasoo oo ay ka anfacayaan dhammaan dadka masaakiinta ah ee ku sugan xeryaha qaxootiga ayagoo hadda qayladhaan loo sameeyey in loo sameeyo xal waara oo ah si ay dib ugu noqdoon meelihii ay ka soo hayaameen ay noloshana ay la qabsadaan wixii oo howlahoodii aasaasiga ah horey ay uga soo tageenna ay dib ugu laabtaan taasoo keeni doonto in ay isbeddel ku keento horumarka bulshada iyo noloshoodaba waxaan intaasi aan ku soo gebagabaynaynaa la kulankaas madaxweynaha waxay noo tahay dardargelin tusmooyinka iyo tusaalooyinka oo dhammaanteenna nafarayna waxay nagu tahay ammaano waana fulin doonnaa sidii loogu talagalay waxaanu ku qaban doonnaa annagoo raacayno shuruucda u degsan guddiga qaxootiga iyo barakacayaasha dowlad goboleedka koonfur galbeed waxaana ka waxaanu u qaban doonnaa sidii loogu talagalay oo loo qaban lahaa wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu